بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kastooo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saadaasha laga bixinayo burburka maamulka sahaynada oo sii xoogaysanaya iyo sargaal yahuudi ah oo ka dhowaaji in haddii dagaalka ay sii wadaan hal sano ay burburi doonaan wadahadalladii alqaahira oo fashil ku dhow iyo maraykanka oo lagu eedeeyey inuu fashiliyey dowladda yukrain oo mar kale weeraro lixad leh ku qaaday gudaha ruushka xilli moskow maalmihii lasoo dhaafay ay isku raacraaceen guuldarooyin aan la dhayalsan karin maliishaadka xuutiyiinta oo guway markab nuuca shidaalka qaada xilli ay sii kordhayaan weerarada maraakiibta lagu beegsanayo ee ka dhacaya badda cas qodobadaas xubintii wargeysada iyo xalqadii saddex-iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waxaa gebi ahaanba la isku fahmi la'yahay wadahadallada u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ee ka socda magaalada alqaahira dowladda maraykanka ayaa samaynaysa dadaaladii ugu dambaysay si maamulka sahaynada ee lugaha uga bixiso dagaalkan daba dheeraaday ee ka socda qidaaca khaza muddada kow iyo tobanka bilood ah waxaa xaliiqadka teleefonka ku wada hadlay jo baiden ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu baiden ayaana ku adkeeyey xukuumadda talaabiib sidii ay u aqbali lahayd heshiiskaasi loona soo gebagabayn lahaa dagaalka balse wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda washington antonio blikin oo booqasho toddobaadkani ku yimid magaalada talaabiib ayaa lasoo warinayaa in uu kala daadiyey wadahadalladii la doonayey in la dhaqangeliyo iyadoo maamulka sahaynada uu miiska wadahadalka soo saaray shuruudo dheeraad ah muqaawamaduna ay ganafka ku dhufteen bayaan ka soo baxay kooxaha wax-iskaacabinta filistiin ayay ku sheegeen inaysan aqbali doonin shuruudaha cusub ee netanyahu haddii sahaynaduna ay doortaan dagaal dheer ee iyagu diyaar u yihiin ayna iska dhicin doonaan cadowgaasi intaba qidaaca khaza uu ku nool yahay ruux filistiini ah dhanka kale waxaa mandiqada loo bixiyey bariga dhexe soo gaaray markabkii labaad oo xambaara diyaaradaha taas oo ay xukuumadda washington u soo dirtay in uu difaaco maamulkani isugu yeeray israa'iil waxaa sidoo kale la kordhiyey tirada ciidanka maraykanka ee ku sugan gobolka iyadoo la filan karo in haddii xabad joojin ay khaza ka dhici weyso uu gobolka ka dhici karo dagaal hor leh iyadoo sahaynadu ay qorsheynayaan inay ku duulaan koonfurta lubnaan maadaama ururka isugu yeeray xisbullah uu sii kordhiyey weerarada uu ka geysanayo deegaanada gumaysiga ku jira wasiirka difaaca xukuumadda talaabiib yo'af galand ayaa ku faanay maalmo ka hor in ay taageero buuxda ka helayaan maraykanka sidoo kalena maraakiibta dagaal ee loo soo diray gobolka ay tahay inay cadowgooda ka fikiraan ka hor inta aysan qaadin weeraro ka dhan ah maamulkaasi كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan ka soo jeedinaya walaalkeen eliyaas cabdulaahi
suib aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan ugu horreyn soo qabanayaa saxiifadda asharqul awsad oo ka soo baxda dalka ingiriiska waxay daabacday kooxaha xuutiyiinta yeman oo saacadihii lasoo dhaafay weerar xooggan ku qaaday markab ganacsi oo marayay biyaha badda cas iyadoona ay u suura gashay inay gaarsiiyaan waxyeello culus oo uu la dhaqaaqi waayey ugu dambeynna ay dab qabadsiiyeen hay-adda waxaa loogu yeero socdaalka ganacsiga badda ee ingiriiska ee loo soo gaabiyey u k m t o ayaa mar sii horreysay sheegtay in koox la socday doomo yaryar ay ilaa saddex jeer rasaas oodda kaga qaadeen markabkan waxay sidoo kale hay-addu caddaysay in weeraro kale oo ay isla kooxahaas ku qaadeen markabkan ay ku gaarsiiyeen waxyeello kale taasoo sababtay in qayb ka mid ah markabka uu gaaro dhaawac xooggan u k m t o waxay ugu dambeyn xaqiijisay in hadda oo weerarkaas laga jooga dhowr saacadood uu gebi ahaanba markabka awoodi la'yahay inuu sameeyo wax dhaqdhaqaaq ah sababo ku aadan weerarkii loogu geystay meel toddobaatan iyo toddoba meyl dhanka galbeed kaga beegan magaalada xudayda ee dalka yemen iyadoo intaasi sii raacisay in ugu dambeyn markabka uu dab qabsaday markabkan ayaa lagu magacaabaa suuniyon waxa uuna ahaa nooca qaada shidaalka waxaana xilligii ugu dambeeyey socdaalkiisa ka dulbabanaya calanka waddanka giriiga ilaa shan iyo labaatan shaqaale ah ayaa saarnaa markabkan lamana soo sheegin wax khasaare ah oo gaaray gebi ahaantood laba ka mid ah ayaana ka soo jeeda dalka ruushka halka inta kalena ay u dhasheen waddanka filibiin dhanka kale gelinkii dambe ee shalay waxaa lagu soo warramayaa in markab kale oo ganacsi lagu weeraray meel konton iyo toddoba meel jihada koonfureed kaga beegan magaalada cadan maleeshiyaadka ay dacmiso xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa sii xoojinaya marba marka ka dambeysa beegsiyada maraakiibta reer galbeedka iyo yahuudda waxaana tan iyo bilowgii howlgalka duufaanta al aqsa uu caalam ku wajahayaa cabsi ku aadan haddii ay xirmaan marimbiyoodyadan muhiimka ah ee ku yaalla biyaha badda cas sida ay dunida dhaqdhaqaaqeedu noqon doono iyo halka ay soo mari doonaan badeecadaha ugu muhiimsan ee daruuriga ah aan markan u weecanna dhanka saxiifadda independent waxay daabacday maqaal ay uga warbixinaysay ukrain oo mar kale weerar ballaaran ku qaaday caasimadda ruushka ee moscow iyo xukuumadda uu hogaamiye faladimir putin oo sheegtay in dhulka ay soo dhigeen in ka badan toban diyaaradood oo ah nuuca aan duuliyaha lahayn waxaa saacdihii koobnaa ee ina weedaartay lasoo warinayaa in kiyef weerar ay u adeegsatay diyaaradaheeda daroniska ay ku qaaday magaala madaxda ruushka iyadoona ujeedkeedu uu ahaa inay beegsato xarumo muhiim ah oo ay xukuumadda moscow leedahay saraakiisha ruushka oo durbadiiba la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay fashiliyeen wixii ay damacsanaayeen askarta ukrain ayna dhulka soo dhigeen ilaa kow iyo toban diyaaradood oo nuuca aan duuliyaha lahayn ah waxay sidoo kale saraakiishan raashiyaanka ah xaqiijiyeen in ilaa hadda aysan wax khasaaro nafeed ah ama dhaawac uusan soo gaarin ruux ku sugnaa gudaha caasimadda waxaa xusid mudan in dowladda ruushku ay qirtay in weerarkan uu ahaa midkii ugu weynaa ee ay ciidamada yukrain doonayeen inay ku bartilmaameedsadaan xarumahooda muhiimka ah ee ku yaalla gudaha caasimadda moscow waana tan iyo markii uu bilowday loolanka hadda inoo dhexeeya sannaddii laba kun labaiyo labaatan ayay tidhi dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain oo in muddo ahba dhinacyadu ay isku adeegsanayeen madaafiicda goobta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo duqeymaha cirka islamarkaana ka socday tuulooyinka iyo dhulka howdka ah ee bariga ukrain ayaa lixdii bishan agost waxa uu yeeshay weji cusub kadib markii ay ukrain ciidamo u dirtay gobolka kuriiska ee bariga ruushka gaar ahaan dhanka xadka ukrain wasaaradda difaaca ruushka ayaa ku warantay in difaacooda cirka uu xilligaas dhulka soo dhigay ilaa shan iyo afartan diyaaradood oo nuuca daroniska loo yaqaano ee dhulka laga hago weerarkaas ayaana noqday kii ugu horreeyey ee ay ukrain ku qaada dhulka ruushka tan iyo dagaalkii labaad ee dunida ugu dambeyntii saxiifadda haratas ayaa daabacday maqaal ay ku lafagurayso saadaasha laga bixinayo burburka maamulka sahaynada oo sii xoogaysanaysa marba marka ka sii dambeysa iyo sarkaal yuhuudi ah oo ka dhawaajiyey in haddii ay dagaalka sii wadaan ay muddo kooban gudahooda ku burburi doonaan meeshana ay ka bixi doonto dowlad kusheegoodii ay sannadaha badan soo dhoodhoobayeen jenaraal yetzeg braik oo ah yuhuudi howlgab ah misena ay soo xiganaysa majalladda ayaa sheegay in hal sanno gudahooda uu maamulkooda isugu yeera israa'iil ciidda afka loo dari doono haddii uu sii socdo dagaalka hadda ka holcayo gudaha filistiin sidoo kale yuhuudigan ayaa cabsi ka muujiya dhanka lubnaan iyo weerarada lixaadka leh ee ay mararka qaar ka fulinayaan gudaha deegaanada ay yuhuudda xoogga ku haystaan isagoona tibaaxayn dhammaan markii la isku soo wada xooriya azamaadkaas aysan u muuqan saansaan wanaagsan oo ku soo wajahan dhankooda taas cagsigeedna ay filan karaan burbur xooggan jenaraalkan howlgabka ah waxa uu sidoo kale dhaleecayn kala duldhacay wasiirka difaaca maamulka gumaystaha yuhuudda ninka lagu magacaabo yoef galant isagoona sheegay inuu u muuqda mid ay ka luntay ujeedka dagaalka iyo waxa ay tahay muhiimadda waxaan u malaynayaa in galant uu hadda garwaaqsaday in dagaalku uu ka lumay ujeedkii laga lahaa waxaa sidaas yidhi misena ay saxiifaddu soo xiganaysaa braig waxaa markan xargagoosad u muuqda cadaasyada siyaasadeed ee uu wajahaya maamulkan isugu yeera israa'iil oo lagu daray ceebta uu kala kulmayo caalamka intiisa badan xilli dhanka kale weli bacaadka khaza lagu feenanaya askartii faraha badneed ee loo soo diray laynta muslimiinta halkaasi ku noolaa muddada fog dhegaystayaal intaas ayaan ku hakinaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan imminkanaan idinku wareejiya walaalkeen suheyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoum مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom dhegaystow ma og tahay in ay jiraan bulsho gaaraysa hal bilyan oo ku nool caleynta geedaha oo aanan isticmaalin wax xilib ah haddaba sidee ayay dadkaasi u nool yihiin halkeese ayay ku nool yihiin warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir ugu yaraan hal dhibic shan bilyan oo qof ayaa ku nool dunida guudkeeda kuwaasoo quuta cuntada dhirta ama kuwa loo yaqaan nabaatiga dadkan waxay si guud adduunka dadka ku nool ka yihiin laba iyo labaatan boqolkiiba sida lagu sheegay taqriir ay faafisay manasada dailis on health hindiya waxaa ku nool tirada ugu badan dadka isticmaala cuntooyinka dhirta waxaana tiradaasi nisbo afartan boqolkiiba ka tahay tirada guud dadka ku dhaqan hindiya dadka sida aadka dhirta ugu isticmaala raashiin ahaan waxaa sidoo kale ay ku nool yihiin maraykanka iyagoona dalkaas ka ah lix dhibic shan boqolkiiba nisbada dadka ku nool waddanka ingiriiska ee isticmaala cunto dhareedka ayaa iyadana lagu sheegaa afar dhibic lix boqolkiiba waxaana caalamka kusii kordhaya tirada dadka usoo wareegaya nidaamka cunto ee dhirta arrimahan ayaa loo celiyey asbaabo kala duwan oo ay muhiimsan tahay raacidda nidaam cunto oo caafimaad leh kana fog cudurrada halista ah sida sonkorta dhiigkarka kansarka iyo xanuunada wadnaha ku dhaca nidaamka cunto ee dhirta ayaa ah mid ku dhisan isticmaalka cuntooyinka loo yaqaan nabaatiga noocyadooda kala duwan waxaana dadka qaar ay ka soo reebaan cunidda hilbaha sida malaayiga digaagga iyo noocyada kale ee hilibka sida xayawaanka aan lafdhabarta lahayn sidoo kale nidaamka cuntada aan soo sheegnay waxay dadka qaar aysan u tixgelin qaybaha soo socda sida caanaha xoolaha subaga ukunta iyo malabka in aysan qayb ka ahayn canaasirtan cunto haddaba dadka bartay cuntooyinka dhirta waxaa isugu jiraan qaybo kala duwan mana lahan hal nooc oo ka mid ah bulshooyinka xoogga saara isticmaalka waxsoosaarka dhirta iyo cuntooyinka la midka ah ee dhalanroga aan lagu samayn waxaa ka mid ah fariiq iyagoo caadaystay inay iska joojiyaan dhammaan hilbaha xoolaha ama kalluunka noocyadooda kala duwan sidoo kale ma isticmaalaan dadkaasi caanaha iyo ukunta waxayna ku kooban yihiin khudradda iyo badarka waxaa intaas sii dheer in kooxdan ka mid ah noocyada carabi ahaan loogu yeero nabaatiyiinta aysan ka fogaan keliya cuntooyinka aan soo sheegnay balse waxay sidoo kale aysan isticmaalin waxyaabaha asal ahaan laga sameeyo xoolaha sida dharka ka samaysan maqaarka kooxdani waxay dadka sida tooska ugu xiran cuntooyinka dhirta waxaa kusoo xiga dadyow iyagu ka fogaada isticmaalka ukunta hilbaha xoolaha iyo xayawaanaadka badda qaybahooda kala duwan hase ahaatee waxaa loogu yeeraa lacto nabati jumlada lacto ee asal ahaan ka timid laatiiniga waxaana loola jeedaa caanaha waxay dadka noocan ah ay xoogga saaraan isticmaalka caanaha xoolaha iyo sidoo kale dhirta noocyadeeda kala duwan dadka leh dhaqankan ee cuna khudradda iyo badarka sidoo kalena aadka u isticmaala caanaha waxay u badan yihiin caalamka gaar ahaan nisbo aad u xoogan ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin ameerikada waqooyi qaybta saddexaad waa qaybta loo yaqaan ova vegetarian jumlada ova ee iyadana ah erey laatiini ah waxaana magaca ova nabati loo yaqaan dadka isticmaala keliya ukunta badarka iyo noocyada kale ee khudaarta kana fogaada hilibka qaybihiisa kala duwan iyo caanaha gedigooda nidaamkan waxaa ku jira dhammaan qaybaha raashiin sida miraha iyo khudaarta noocyada digirta iyo sidoo kale adeegyada la midka ah mayoneeska ee ukunta qaybta ka tahay waxyaabaha laga sameeyo dadka xoogga saara nidaamkan waxa ay si aada isaga ilaaliyaan dhammaan cuntooyinka uu ku jiro hilibka caanaha iyo xitaa waxyaabaha asal ahaan laga sameeyo caanaha sida subaga kooxda kale waa shakhsiyaadka raaca nidaam raashiin oo ay ku jiraan dhammaan qaybaha kale ah caanaha ukunta iyo noocyada kala duwan ee raashiinka dhirta hase ahaatee waxa ay kooxdan iska fogeysaa cuntooyinka badda sida kalluunka iyo waxa la midka ah daraasaadka qaar ayaa muujinaya in nidaamkan cunto uu leeyahay fawaa'id ku aadan yareynta halisaha cudurrada sida noocyo cayiman oo ka mid ah kansarka gaar ahaan saradaanada caloosha dhanka kale waxaa jira laba qaab oo loo maro nidaamka cunto ee dhirta kuwaasoo inta badan xoogga la saaro hase ahaatee waxaa la isku dhafaa cuntada dhirta iyo noocyo ka mid ah waxsoo saarka xoolaha midka koowaad ayaa ah nidaam qeexaya dadka isticmaala cuntooyinka badda sida kalluunka iyo waxa la midka ah sidoo kalena isticmaala caanaha xoolaha noocyadooda kala duwan ukunta iyo khudaarta hase ahaatee ka fogaada cunidda hilibka xoolaha iyo digaaga nooca labaad ayaa soo bandhigaya koox iyagu kamiyo aad u hooseysa ka isticmaala hilibka iyo malaayiga hase ahaatee nidaamkooda cunto uu ku badan yahay dhirta sida badarka iyo khudaarta iyo sidoo kale digirta qaybaheeda kala duwan ashqaasta caanka ku ah labada nidaam ee aan ka soo hadalnay waxay arrinkan u sameynayaan si ay u helaan fawaa'idda iyo waxtarka cuntooyinka iyo hilbaha kale ee qaybta ka ah nidaamkooda raashiin oo ay ugu horreyso dhirta dhanka fawaa'idda caafimaad ee uu leeyahay nidaamka raashiin ee dhirta waxtar ahaan waxa uu ku xiran yahay raacidda nidaam cunto oo ay ku badan tahay dhirta sida badarka iyo khudaarta noocyadeeda kala duwan waxaa isticmaalka dhirta ku yaraanaya halisaha dhanka waxyeelada kansarka waxaana aad u yar nisbada dadka qaba cudurka kansarka ee qaybta ka ah dadka oo nidaamkooda cunto yahay midka nabaatiga loo yaqaan daraasaad cilmiyadeed la sameeyey ayaa lagu ogaaday isku xirka ka dhexeeya cuntooyinka dhirta iyo ilaalinta caafimadeed ee miisaanka qofka iyo halisaha waxyeelada kansarka uu ka yaraanayo sidoo kale waxaa halista aafadan iyo korarkeedaba lala xidhiiriya cunista faraha badan iyo in la joogteeyo hilibka iyadoo dhanka kale la iska indhatirayo khudaarta iyo ahmiyadda dhirta cuntooyinkan waxay qofka ka saacidaan badqabka caafimaad ee wadnaha afartan boqolkiiba waxay raashiinka dhirta hoos u dhigaan halisaha xooggan ee ka dhasha xanuunada wadnaha waxaana tirakoobyadu ay muujinayaan in ku dhowaad lixdan boqolkiiba dadka isticmaala borotiinaadka dhirta ay caafimaad ahaan ka horeeyaan dadka isticmaala borotiinaadka hilbaha caadiga ah sidoo kale dadka isticmaala cuntooyinkan waa kuwa boqolkiiba konton aan wajihin saameyn ku aadan waxyeelada cudurka sonkorta ee loo yaqaan midka labaad waa markii loo barbardhigo dadka aan adeegsan cuntooyinkaasi tirakoobyo la sameeyey ayaa iyaguna waxaa lagu ogaaday in nidaamka cunto ee nabaatiga uu xiriir la leeyahay hoos u dhigidda waxyeelada cudurka sonkorta sidoo kale waxaa fawaa'idda iyo waxtarka cuntooyinkan ay taageero u noqonayaan dadka rabaa in ay yareeyaan miisaankooda lana dagaalamaan cayilka daraasad lagu faafiyey majallada nutrientes ayaa lagu xaqiijiyey in soddon boqolkiiba dadka aadka u cunaa hilbaha ay la ildaran yihiin cayil iyo koror dhanka miisaanka ah markii loo barbardhigo nisbo dhan saddex iyo toban un oo ka mid ah dadka xoogga saara dhirta tanina layaab ma lahan markii loo eego wax soo saarka xoolaha oo ay ku jiraan dufan aad uga badan دهونتا كجرتا عنتوين كدرتا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddex iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada waxaa alaab halkan ka soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada xalqadii saddex-iyo tobanaad ee akhrinta kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin waxaan fadhigeennii ugu dembeeyey uga soo hadalnay heerkii uu gaadhay shirkigii ka jiray hindiya casrigii jaahiliga markanna waxaan halkan ka sii ambaqaadi doonnaa tilmaamaha iyo sifaadka loo kala yeelay dabaqaadkii ka jiray hindiya iyo kala sarayntii xagga bulshada ee dalkaasi qoraagu allah u naxariistee wuxuuna leeyahay qaanuunkii xilligaasi ay ku dhaqmayeen dadyowgan wuxuu dabaqadda sare siinayaa xuquuq gaar ah oo ay sheegeen inay ka heleen ilaahyada baadilka ah ee ay caabudaan waxay ku tilmaamaan inay yihiin kuwo allaah doortay iyo boqorka qalqiga wixii caalamka dhex yaalana ay iyagu leeyihiin maadaama ay yihiin hoggaamiyaasha dhulka sida ay aaminsan yihiin waxay xaq u leeyihiin inay qaataan wax weliba oo ay leeyihiin addoommadooda iyadoo aan la marsiinayn wax ciqaab ah maadaama qofka addoonka ah uusan waxba yeelan karin oo maalkiisaoo idil uu siinayo sayidkiisa ruuxa ka tirsan dabaqaddan ee xifdisan zaag iyo yaad oo ah labada kitaab ee ay xurmeeyaan waa mid loo dhaafay dembiyadiisii sida ay aaminsan yihiin xitaa haddii uu qofkaasi ay dunuubtiisu fasahadisay caalamka oo idil boqorkuna awood uma lahan in xaaladaha baahiyaha adag ay jiraan uu wax canshuura ka qaado sidoo kale qofka baraahimiga ah ma bannaana in uu u dhinto gaajo haddii uu ku dhaco cuquubo keenaysa in la dilana qofka xaakimka ah uma bannaana inuu xitaa madaxiisa xiiro taa beddelkeedana qof kale ayaa lagu beddelayaa booskiisa oo la dilayaa tusaale ahaan qofkii ka tirsan darajada shatariga ee ka sareeya dabaqadaha yaash iyo shuudar balse aan gaarin dabaqadda sare ee baraahimada waxaa ka sareeya ilmaha toban jirka ah ee ka tirsan baraahimada xitaa haddii uu ka da'wan yahay wuxuuna uga sareeyaa sida uu waalidka uga sareeyo ubadkiisa shuudarku waa mid ka mid a dabaqadaha ka jira bulshada hindiya dhexdeeda qaanuunka ayaa ka dhigaya mid ka liita eeyaha iyo bahaa'imta inteeda kale waxay farxaddoodu ku jirtaa inay u adeegaan kuwa ka tirsan dabaqadda sare ee aan ka soo sheekaynay iyagoo aan ka qaadanayn wax ujro ah xaq uma lahan inay yeeshaan wax hanti ah ama ay dhaqaalo kaydsadaan sababtuna waa inay arrintaasi dhibaato ku tahay dabaqadda sare iyo sida uu dhigayo qaanuunkooda mid ka mid ah dadka ka tirsan dabaqaddani haddii uu u gacan qaado qof ka tirsan dabaqadda sare ee baraahimada waa in laga jaraa gacanta haddii uu ka caraysiiyana waxaa laga goonayaa lugta haddii mid ka mid a dabaqaddan liidata uu la fadhiisto dadka ka sareeya waxaa boqorka waajib ku ah inuu dalka ka ciiriyo ihaano iyo dulaysi gaarsiisan heerkaas iyo wax ka sii liita ayaa ka dhex jiray bulshadii ku noolayd hindiya arrimaha kale ee la yaab kale waxaa ka mid ah in haddii uu qofkaasi caayo mid ku jira darajada sare ama uu habaaro laga jarayo carabka waxaana si isku mid ah loo dilaayay eyga bisadaha raha gumayska tukaha iyo qof ka mida ragga ka tirsan dabaqadda hooseeya ee bulshada sida qofka ku jira darajadan loo yaqaano shoudarka qoraagu markan wuxuu ka hadlayaa booska haweenayda ay ka joogtay bulshada hindiya qofku haddii uu dumar yahay wax tixgelin iyo qadar ah kuma lahayn bulshada hindiya dhexdooda waxaana loola dhaqmi jiray sida addoommada oo ninku wuxuu ahaa mid miiska qamaarka lagu ciyaaro soo dhiga xaaskiisa sidaasoo kale haweenku iyaguna dhowr nin ayay hal mar wada guursan jireen haddii uu dhinto ninkeeda waxay ahayd mid aan guursan gadaashiisa waxayna ku noolaan jirtay guriga qoyska uu ninkeeda ka dhintay waxaana dhacda in mararka qaar ay isgubto iyadoo ka cararaysa cadaabka iyo dhibaatada ay kala kulmayso dunida dhimashadiisa kadib sidaas ayuu dhulkan ku noqday mid la haysta ah caqli ahaan iyo dhul ahaan intaba waana ummad qaar ka mid ah mu'arriqiinta carabeed ay ku tilmaameen halka ay ka soo burqato xigmadda hormuudka cadaaladda iyo siyaasadda iyo kuwa u saaxiibka ah himilada wanaagsan iyo aragtida saraysa waa ummad ka fogaatay diinka saxiixa ah kuna dayacantay taxriifka raggooda ka shaqeeya diinta iyagoo raacay hawadooda iyo shahwaadkooda wuxuu dhulkan noqday mid hoy u ah jahliga wataniyadda iyo jawrka xagga bulshada ah mana jirin taariikhda ummad kala siman ficiladaas oo kale halkan ayaan ku hakinaynaa xalqada saddex iyo tobanaad ee taxanaheenna waxaana xalqada xigta allah idinkii ku qaadaadhigi doonaa jaahiliyadii ay dhex maquuranaysay carabta iyo sida uu xaalkoodu ahaa islaamka ka hor kulan dambe ayaa noo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka calamul yoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ضج في مجاريها بشرى